alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin alcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wa saxbih wasalama tasliima kasiira amaa bacd baabkiina ugu dambeeyey wuxuu ku saabsanaa baabu nahyi can tacdiibi alcabdi waadaabbati walmar'ati walwaladi ilaa aakhirih qaala wa canhu ay wa can ibni cabbaasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalama mara calayhi waxa soo maray ximaarun dameer baa soo maray ximaarkaasoo qad uusima laga suntay fii wejhihi wejigiisa faqaala wuxuu ihi lacana allah ilaahay ha nacdal aladii wasamahu kii wejiga ka suntay rawaahu muslim wa fii riwaayati limuslimin ayda nahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama can aldarbi fi lwajhi wa can ilwasmi fi lwajhi marka nacdalista rasuulku nacdalay sala allahu calayhi wasalam waxay keenaysaa inuu arrinkaasi yahay min kabaa'iri dunuub mar haddii arrinka nacdal lagu waajibsado waxa weeye lagu mutaysto waa shay kabiira qaala baabu taxriimi tacdiibi binnaari fii kulli xayawaanin xata namlati wa naxwiha wuxuu baab u yahay xarimista la xarimay dabka in lagu cadaabo oo lagu gubo fii kulli xayawaanin noolo kaste xataa namlati wa naxwiha macaal qudhaanjada iyo waxa la midka ah marka baabku wuxuu ku saabsan yahay dabka waxba laguma gubi karo oo laguma cadaabi karo ilaahay unbaa dabka wax ku cadaaba taa macnaheedu waxa weeye bani aadamkii dabka laguma ciqaabi karo laguma gubi karo wakadalika waxyaabihii kale oo dhan macaal qudhaanjadii in la guba ma banaano shinnidii xataa shilintii oo dadka xoolaha dhaqdaa had iyo jeer shilinta markay xoolahooda ka gurayaan way gubaan sida faraha badan leh arrinta noocaasina ma bannaano in ama si kale loo laayo ama la sumeeyo mooyaane laakiin dabkaasi laa yajuus waay wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala bacaanaa rasuulu llah rasuulka ilaahay baana diray sala allahu calayhi wasalama fii bachin ciidan dhexdii buuna diray macnii ciidan uu diray oo faqaala wuxuu ihi in wajadtum haddaad la kulantaan fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebeli rajulayni laba nin oo min qurayshin quraysh ka mid ahaayo samaahumaa uu magacaabay fa axriquuhumaa ku guba buu ihi binaari dab ku guba gebigoodaba uma qaala rasuulu llahi dabadeeta rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalama xiina aradnaa markaanu doonnay alkhuruuja inaanu baxno innii anigu kuntu amartukum waxaan idin amray an tuxriquu fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel inaa gubtaan wa ina naara dabkana laa yucadibu biha waxba kuma cadaaba ila allahu ilaahay mooyaane ilaahay dabka abuuray ayuunbaa wax ku maaragtay cadaabi karaa fain wajadtumuuhaa haddaa heshaan labadaa nin faqtuluuhumaa dila un rawaahu lbukhaari laakiin ha gubina marka xukunkii hore uu siiyey wuu nasakhay rasuulku sala allahu calayhi wasalam in la dilo un baana lagu nasakhay weliba sababtana wuu raaciyey oo uu caddeeyey cillada iyo sababta oo dabkaa ilaahay unbaa waxa weeye wax ku ciqaaba oo wax ku cadaaba wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala kunnaa waxaanu ahayn maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay la jirkiisa fii safarin safar baanu rasuulka ku wehelinayni faindalaqa wuxuu u tegay lixaajatihi dantiisa ayuu nooga yaro tegey fara'aynaa waxaanu aragnay xumuratan shimbir macahaa wadata farkhaani laba dhalood oo yaryar oo ay leedahay fa akhadnaa waxaanu qaadnay farkhayhaa labadeedii dhalood baanu ka qaadnay oo waxaa la yidhaahdaa dhaluhu markay yaryar yihiine ay waxa weeyaan maaragtay aadka u yaryar yihiin beedkana dee ay ka dilaacaan fa jaa-at waxaa timi alxumaratu miimka miyuu kordhigaya mise wuu godaya sharaxa siduu ku sheegayo waa bidami lmiim fa jaa-at alxumuratu waxaa timi shimbirtii tacrishu xaalo ay heehaabayso oo waxa weeyaan markaa sidaa ay waxa weeyaan maaragtay u heehaabayso oo dee daydayaysa dhalaheedii waaya markaa tacrishu waxaa loo isticmaalaa sida sharaxaba uu ku sheegayo nihaayadana uu ka soo raray ay tartaficu wa tudallilu bijanaaxayha calaa man taxtaha iyada oo dee duulaysa laakiin dhulkii kusoo dhowaato sidaa u heehaabaysa oo waxa weeyaan ma aragtay sidaa u socsocota oo dee meeshiina kusoo deg mayso dadkii baa jooga moogta fa jaa nabiyu nabiga ayaa yimi sala allahu calayhi wasalam waanay dee argagaxday markay dhalihii weyday ama iyadoo laga haysta ay aragta faqaala wuxuu rasuulku uhi man fajaca yaa ka weyrixiye haadihi tan shimbirtan biwaladihaa ilmaheedii yaa kaga weyrixiyo ka qaaday rudduuha waladaha ilayha rudduu u celiya waladaha ilmaheedii ilayha xaggeeda u celiya wa ra'aa waxaa kaluu arkay qaryata namlin goob qudhaanjo ayuu arkay oo qad xaraqnaaha aanu gubnay faqaala wuxuu ihi man xaraqa haadihi tan yaa gubay qulnaa waxaanu nidhi naxnu annaga qaala wuxuu ihi innahu laa yanbaqii ma habboona macnii ma bannaano weeye arrin maaragtay ku hagaagsanna ma aha an yucadiba binaari naarta inuu wax ku gubo ilaa rabbu nnaar rabbigii naarta mooyaane allaha dabka abuuray ayuunbaa dabka wax ku gubi kara waayo isagaa dabka abuuray gaalada inuu ku gubo ayaanu ugu talagalay rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiidkuna waa xadiid saxiixa weeye waaya muslimna saxaabi kalea buu ka wariyey marka labadan arrinba rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuu diiday arrintaa hore ku saabsanayd shimbirta fajacday ee waxa weeyaan markaa argagaxday markii ay weyday dhalaheedii taa waxa weeye wuu diiday rasuulku sala allahu alayh wasalam in la sameeyo qudhaanjadan dambe in la gubana wuu diiday qaala wuxuu ihi qowluhu qaryata namlin macnaahu waxa weeye mowdicu namli meesha qudhaanjadu hoyga u ah iyo guriga maca namli oo qudhaanjadina joogto oo wuxuu ujeedaa luuqa ahaan qaryata namlin marka la idhaah waa beytuha wa maskanuha waa halkay degan tahay weeye goob iyo wax la idhaahdaba soomaali ahaan laakiin hadda looma jeedo goobkii oo keliya oo dee isyadoo aanay qudhaanja joogin meesha ay qudhaanjadu degan tahay wax nooli iyadoo aanu joogin haddii la gubaa xadhi ma leh ee marka dee la diidan yahay ee nahyigu ku dhacaya waa markaa ay qudhaanjadii joogto markaa qudhaanjadii ama godkeeda ha ku jirta ama yaanay ku jirin oo wax nooloo in la gubo oo dab lagu cashariyo lama ogola baabu taxriimi matli lghaniyi bixaqin talabahu saaxibuhu wuxuu baab u yahay xarimista la xarimay matli lghaniyi qofka maalqabeenka ahi inuu meermeeriyo bixaqin xaq inuu ka meermeeriyo xaqaasoo dalabahu uu dalbaday saaxibuhu qofkii lahaa dee uu bixin waayo weeye cudurdaar la-aan oo iska maaragtay waxa weeye kolba wakti qabto berraan ku siin saa dambaan ku siin ila soo hadal kada wa kada arrinka noocaas waa muxaram waana dulmi bixaqin alabahu saaxibuhu marka ay dulmiga noqonaysaa matliga noocaasi waa markay gaadho muddadii la ysku ogaa haddii laakiin muddadii la ysku ogaa aanay gaadhin dee wuxuu xaqu leeyahay inuu idhaahdo muddadaynu ku ballanay ha gaadho qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi ina allaha ilaahay ya'murukum wuxuu idin farayaa an tu-adduu inaa guddaan alamaanaati ammaanaadka ilaa ahliha u guddaan daynta la ysku leeyahayna ammaanaadkaasi ayuu ka mid yahay wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi fa in aamina bacdukum barhkiin haddii uu aamino bacdan barhka kale falyu-addii ha gudo alladii itumina kala aaminay ammaanatahu ammaanadiisi ha gudo dayntii baana soo gelaysa wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu uhi matlu lghaniyi meermeerinta qofka hodanka ahi dulmun dulmi weeye wa idaa utbica haddii la raaciyo axadukum midkiin calaa mali'in mid buuxa falyatbac ha raaco muttafaqun calayh macnaa utbica uu xiilo weeye lagu ixaaleeyo waxa weeyaan macnii lagu wareejiyo labadaa masaluu xadiidkanna ka hadlay oo qofki isagoo dayntii wuxuu iskaga bixiyo haysta oo haya wakhtigii lagula ballamayna ay gaadhay inuu iska bixin waayo ciddii daynta iyo xaqa lahayd uu maaragtay ta'khiir ku sameeyo dibdhigis biduuni cudrin ta noocaasi waa dulmi weeye waa dulmi weeye dulmigaasina wuxuu jidaynayaa ama uu bannaynayaa in dee la ciqaabo oo tusaale ahaan waxa weeyaan maaragtay dee xadhig iyo wax la mida lala tiigsado ama waxba laga sheego oo ciddii wax ka qaban karaysa waxa weeye dee loo sheego taasi waa mid middan labaadna waxa weeye qofkii cid kale dayn ku lahaa ciddii daynta lagu lahaa hadday kusii xaalayso ama kusii wareejiso mid kaleoo iyadu dayn ku leedahay waa inaanu diidin oo aanu odhan aduun baan anigu waxaygii kugu lahaa hay meermeer inay siiye waa inuu waxa weeyaan markaa ku wareego waa inuu hee ku wareego waxaase shardiga kaa lagu wareejinayaa inuu yahay mid uu haysto sida xadiidka kusoo aroortay calaa malii'in oo midaan babhaynin oo wuxuu daynta iskaga bixiyaba aan helahayn haddii lagu sii wareejiyo waxa weeyaan markaa xaq looguma laha inuu wareego walaalayaal akhlaaqda wanaagsan bay ka mid tahay iyo xuquuqda fulinteedu muhiim ka tahay sidaa adilada aynu ku arkayno qofkii dayn lagu lahaa inuu iska bixiyo oo uu dadaalo inuu wixii iska bixiyo dadkana had iyo jeer ilaa man raxima rabbi waxaa caado u ah inay marka hore ee waxa weeye daynta ay doonayaanna isdhul dhigaan oo ay baahi muujiyaan oo ay ballamo qaadaan oo ay iska dhigaan kuwa iska soo celinta xoolaha u dadaali doona mar alla markay qaataan ay isku hubsadaanna inta badan wixii in la yska soo celiyo ama loo dadaalaa waxa weeye way maaragtay iska adkaataa ya marka waxaan mar haddaan lagu siinin dee waa inaad qofki ilaha u celiso uu u baahanyo uu doonayo baabu karaahati cawdati linsaani qur-aankana ilaahay wuxuu ku yihi hal jazaau lixsaani ila lixsaan soo maha markaa qofkan wax ku amaahiyey dee wuu kuu samafalo ixsaan buu ku siiyey ixsaan buu kuu sameeyey oo xoolihiisii dee wuu kaa haysan kari lahaa waxba ku siin maayo ama waxba ku heli maayo eroo iska tag buu ka odhan kari lahaa laakiin wuu kuu samafalay soo maha dee qofkii kuu samafalay waa inaad waxa weeye ixsaan adiguna ugu abaalguddo oo wixiisii aada maaragtay sida ugu suuragalsane ugu horraysa aad ugu keento baabu karaahati cawdati linsaani fii hibatin lam yusallimha wuxuu baab u yahay karaahiyaysiga la karaahiyaystay cawdati linsaani qofku inuu ku noqdo fii hibatin hibo hibadaasoo lam yusallimhaa aanu weli u dhiibin ila almawhuubi lahu kii loo hibeeyey shay cadiyo ah oo deeqahoo uu cid siiyey laakiin aanu weli u dhiibin oo aanu ka guddooman inuu ku noqdo karaahiyays karaahiyaysiga la karaahiyaystay buu baabu yahay waay oo muxuu ugu qayday lam yusallimhaa ila almawhuubi lah wuxuu ugu qayday lianna haddii uu ciddii uu siiyey dee maaragtay uu guddoonto oo uu qaataba dee ku celish markaa ku noqosha maba jirtoba si uu ugu noqon karaaba ma jirto ya inuu dee ka soo dhacaa ma xoog kaga soo qaado mooyaane dee si kale oo ugaga noqon karaan jirinba wixii hadduu cid siiyo ciddina ay kaxaysatay xiradeeda geysato waxa weeye markaa sidaa awgeed baa halkan uu ugu qayday lam yusallimhaa ila lmawhuubi iyo wa fii hibatin hibo wahabahaa uu u hibeeyey liwaladihi ilmihiis oo wasallamahaa waxa weeye u dhiibay aw lam yusallimhaa ma aan u dhiibinba iyo wa karaahati shiraa'ihi karaahiyaysiga la karaahiyaystay qofku inuu iibsado shay-an shay shaygaasoo tasadaqa bihi uu sadaqadaystay min aladii kii inuu ka iibsado tasadaqa calayhi uu ku sadaqadaystay aw akhrajahu ama wixii uu saaray can zakaati zaka ahaan u bixiyo aw kafaaratin ama kafaariya wanaxwiha waxyaabaha la midka ah inuu dib u soo iibsado oo ciddii uu siiyey uu ka iibsado karaahiyaysiga la karaahiyaystay uu baabu yahay walaa ba'sa laakiin dhib male bisharaa'ihi bishiraa'ihi qofkii waxaan bixiyey inuu ka iibsado min shaksin aakhare qof kale oo qad intaqala ilayhi maalkaasi uu u gudbay oo tusaale ahaan kuu siiyey uu ka sii iibiyey ama uu u sii hibeeyey ama si kaleba waxa weeyaan markaa uu ku soo galay waay baabkana waad arkaysaa masaa'ilku sheekhu u guntay axaadiidtaana sii faahfaahinaysa wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi alladii midka yacuudu ku noqonaya fii hibatihi hibadiisu kalkalbi ay buu la mid yahay aygaasoo yarjicu ku noqonaya fii qayihi matagiisa ciyaadan billaah mutafaqun calayh waad arkaysaayo qofkii hibada uu bixiyey ku noqonayo kalbi baa lagu mahalay yah mahalkaasina waa mahal iyo tusaale xun weeye waata xadiidka riwaayaatkiisa qaar ku soo aroortay walaysa lana mahalu saw aw kamaa qaala calayhi asalaatu wasalaam wixii lagu noqonayo uu ku noqonayo intuu qaatay uu dib uga daba tegay uu ku noqdayna waxa isagana lagu mahalay qaygii ma taggii waxa weeye weliba ayga ayaa lagu maala marka xagga lagaga maalayaana waa min jihati alistiqbaax walistiqdaar xagga waxa weeye waa wax la qurunsado oo aada iyo aad dee maaragtay dadka agtooda mustaqdar u ah wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo arooray maalu ladii kii mahalkiisu yarjicu ku noqonayo fii sadaqatihi sadaqadiisu kamahali lkalbi waa sida ayga yaqiiu matagaayo uma yacuudu dabadeeta ku noqonayo fii qayihi matagiiso fayakuluhu cunaayo wa fii riwaayatin alcaa'idu fii hibatihi ka hibadiisa ku noqonaya kalcaaidi fii qayihi marka calaa kulli xaal hibadii in lagu noqdaa inaanay banaanayn ba xadiidka laga qaadanaya waayo waa zajrin arrintani ama khabarka noocani wuxuu keensanayaa in arrinkaa aada iyo aad dadka looga sajrinayo o looga eryayo oo loogu diidayo ya oo xataa nahyigii waxaa iska daaya ama kaaha samaynina way kasii xeel dheertay wa can cumara bni lkhaaabi radia allahu canhu qaala wuxuu ihi xamaltu calaa farasin faras baan nin ugu qaaday fii sabiili illaahi ilaahay dartii oo wuxuu u jeedaa macnihii waan ku sadaqadaystay faras baan ku sadaqadaystay nin si uu ugu jihaado oo fii sabiilillaahi uu ugu jihaado oo halkan inagu kan idhaahno maaragta waan siiyey wixii la mid a iyaguna xamaltudaa odhanayaan xamaltu calaa farasin fii sabiili illaah faraskaana marka hore rasuulkaa siiyey sala allahu calayhi wasalam cumar oo faras qiimo badan uu jeclaabu ahaa oo saxaabigii la odhan jiray tamiim addaari ee rasuulka siiyey rasuulkuna u soo hadiyeeyey rasuulkuna cumar buu siiyey radia allahu canhu arda faadaacahu waxa dayacay aladii kiibaa dayacay kaana cindahu agtiisa uu ahaa ee uu ku sadaqadaystay fa aradtu waxaan doonay an ashtariyahu inaan kasoo iibsado oo wuxuu arkay faraskii oo aada u maaragtay daciifay oo xumaaday oo aan dee la dhaqaalayn oon la hagaajin oo saylada la keeno oo la doonaya in la iibiyo fa aradtu an ashtariyahu wadanantu waxaanan u maleeyey annahu yabiicuhu inuu ku iibinayo biruksin wax jaban inuu ku iibinayo wax jaban siinayo waayo dee uu iska daciifay oo markan maaragta uu taag daray fasa'altu nabiya nabigaan weydiiyey sala allahu calayhi wasalam oo faqaala wuxuu rasuulku yihi laa tashtarih laa tashtarih ha iibsan ha iibsanin faraska ah walaa tacud fii sadaqatika sadaqadaadana ha ku noqon wain actaakahu ha kugu basiiyo bidirhamin hal dirhamba ha kugu siiyo faina alcaa'ida maxaa yeelaka ku noqonaya fii sadaqatihi sadaqadiisu kalcaaidi ka ku noqonayuu la mid yahay fii qayihi matagiisa muttafaqu calayh qowluhu xamaltu calaa farasin fii sabiili llahi macnaahu waxa weeye tasadaqtu bihi waxaan ku sadaqadaystay calaa bacdi almujaahidiina mujaahidiinta bar ka mida xadiidkana wuxuu walaalayaal tusinayaa masalada baabka uu guntayoo hadaad wax sadaqadaysato ama sadaqad u bixi ama zakaba u bixiyo ama uba hibeeyo qofkii aada siisay inaad ka iibsataa ma banaana lagama yaabana inaad intaad siisa haddana dib uga iibsato hada laa yajuuz ma garata hada laa yajuuz waaye laakiin ciddii kale ee uu isagu ka sii iibiyey ama uu sii siiyey ya kaad adigu siisay ciddii kale ee sii dhaafsiisan ee wixii adigu markii hore aada bixisay uu usii tallaabay ama uu usii gudbay waad ka iibsan kartaa waaye midna ogowo qofkii wixii aada siisay haddaad tidhaahda dib iiga iibi dee kula gorgortami kari maayo soo maaha oo waxa weeye ilan marka horeba waad u ixsaan samaysae qiimihii shaygu uu taagnaa inuu ku idhaha intaa iga si haddii kale afka laydha ka qarso waa iska adkaanaysa soo maaha oo dee waxa weeyaan markaa haddii aa laba kuu roon yahay wuu ku habranaya waliba waxaa iska dhici karta inuu sadaqad kalena kaa sugayo ama zakada sanadka dambe aada bixin doontana uu kaa sugayo soo maaha marka haddaad tiraa dib iga iibi waxaa dhici karta inuu ku dhaha wuxuun dee bal iska keen duu doono wax yaroo shaygu qiimihiisii kala barhkiya ama kaba yar ama adigu intii uu taagna aada uga yar inuu dee ku dhahdaa iska dhici karta marka calaa kulli xaal arrinkaa lama ogola hibadiina qofku uu bixiyeyna inuu ku noqdaa ma banaana wuxuun baa laga soo reebayaa qofku hibada uu ilmihiisa siiyey iyada wuu ku noqon karaa iyada hee wuu ku noqon karaa ilmihiisa hadduu wax siiyo wuu ku noqon karaa sida dee xadiidta laga faa'idaysanayo waayo dee ilmahaaga xoolihiisa adigoon adigu marka hore siininba ama aan hibaba u siinin ayaaba dee qaadan kartaa dii dee xaaje iyo markaa baahiyo ay ku qabato anta wa maaluka liabiik waatii xadiidka rasuulka ku soo aroortay sala allahu alayh wasalam baabu taakiidi taxriimi maalilyatiimi wuxuu baab u yahay adkaynta la adkeeyo xarimista maalka yatiimka ama qofka agoonka ah waay yatiimkuna waa qofka aan qaangaadhka ahayn ee aabbihii na uu dhintay waa qofka aabbihii dhintay qaangaadhkana aan ahayn ama ha labaada ama ha dhadigaad maalkiisa in la cuno oo xaqdarro lagu cunaa waa arrin aada iyo aada u muxaram oo aada loo adkeeyey qaala allahu tacaala alla wuxuu ihi ina aladiina kuwa yaakuluuna cunaya amwaala alyataamaa xoolaha agoonta cunaya dulman dulmi ku cunaya inamaa yaakuluuna waxay ku cunayaan fii butuunihim caloolahooda naaran naar bay ku cunayaan naar bay ka buuxinayaan oo waxay caloolahooda gelinayaan oy ka buuxinayaan wax markaa naar u jiidaayo oo naar u sababaya wasayaslowna waxaanay geli doonaan saciira naarta saciira la ydhaahdo aayaddani waxay noo tilmaamaysaa arrinkaas adayga uu leeyahay waxaana ilaahay tilmaamay jalla wacalaa cunaya marka akliga ama cunistu noocyada loo yuusgareeyo ama maaragtay shaygii loo isticmaalo waa nooca dee ugu caansan sidaa awgeed baa waxaa la yska garanayaa haddaanu cunin laakiin siyaabo kale ugu takrifalana oo xaqdarro an ah iyaduna waxa weeye waa la dembi wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi walaa taqrabuu ha u dhowaanina maalalyatiimi maalka agoonka ilaa bilatii hiya axsanu dariiqada wanaagga badan mooye wax kale ha ugu dhowaanina waayahay wa qaala tacaala waxaa kalou rabbi yihi wayasaluunaka waxay ku weydiinayaan can ilyataama agoonaha agoonaha ayay ku weydiinayaan agoomaha qul waxaad tidhaahdaa islaaxun lahum in la wanaajiyo oo waxa weeyaan maaragtay xoolahooda iyo loo hagaajiyaa khayrun u wanaagsan wa in tukhaaliuuhum haddii aad dhex gashaan oo isdhex gashaan oo agoomihii wax wada cuntaan tusaale ahaanoo dee wada dhaqantaana waikhwaanukum walaalihiin weeye wallahu ilaahayna yaclamu ogyahay almufsida ka wax fasahaadinaya uu ka ogyahay min almuslixi ka wax hagaajinaya oo waxaa la yidhaahdaa aayaddaa hore markii ay soo degtay baa dadkii agoomuhuna had iyo jeer dadka dhexdooda dee aad bay ugu badan yihin aada iyo aad ayay ugu badan yihin marka dad badan baa dee ay ku adkaatay inay la dhaqmaanoo saa la yidhi maxaanu yeelaa agoomihii iyo waxoodii ma cidlaanu dhignaa annaguna waa ka tagnaa markaasaa ilaahay tilmaamaya jalla wacalaa waxaa la diidayaa inuu yahay in dee maalkooda xaqdarro lagu qaato oo wax la fasahaadiyo laakiin qofku hadduu wax islaaxiyo oo agoontii xoolahoodii iyo kuwaagii tusaale meel wax lagu wada karsado iyadoon dee kuwooda un meesha la ictimaadayn oon kuwooda un la iska cunahayn oo iyagii laga warhayo waxooda loo dhaqaaleeyo waxooda loo rogrogo oo ta noocaasi inaanay dhib lahayn mar haddii qofku muslix yahay uu hagaajinaayo ta noocaasi waxa weeyaan markaa dhib ma laha ilaahay baana kala yaqaano oo kala og mufsidka iyo muslixa oo qofku haddii xataa dadku uu ka qarsoomo oo dadku ay uga arkaan inuu muslix yahay ama uu hagaajinaayo hase ahaatee uu mufsid yahay ilaahay baanu ka qarsoomahayn jalla wacala wa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi ijtanibuu ka dheeraadaa sabca almuubiqaat toddobada waxalaaga ka fogaada ijtanibu way ka xeel dheertay dee ka taga way ka xeel dheertay utruku waxaa aada uga xeel dheer ijtanibu waa ka fogaada shaqaha ku darsanina iyada iyo asbaabta idin gaadhsiinaysa toona qaaluu waxay idhahdeen yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay wamaa huna maxay yihiin qaala wuxuu ihi ashirku billaah ilaah in loo shirki sameeyo weeye oo siyaabo kala duwan baa la ysaga ciraabi karaa ashirku billaahi e minhaa waxaa ka mid ah ashirku billaahi ilaah in loo shirki sameeyo iyo wa sixiru sixirkii markaa shirkigu had iyo jeer muxaramaadka mar walba ugu horeeya isagu oo muxaramaadka iyo munkaraadka ka ugu weyn wasixru iyo sixirkii weeyi sixirkuna udhiisu sida uu u badan yahay ee qaalibka u ah waa nooc shirki ah weeye sidaa awgeed ba waa min baabi cadfi lkhaasi cala alcaam shirkigii oo caam sixirkii oo khaasa waxaa lagu cadfay shirkigii oo waxa weeye ka camsan wa qatlu nafsi iyo naftii in la dilo weeye allatii taasoo xarama allah ilaahay uu xarimay ilaa bilxaq xaq in lagu dilo mooyaane xaq in lagu dilo mooyaane nafaha ilaahay dilkooda xarimee macsuumka ahna qofka muslimkaa naftiisa ayaa ugu horeysa waxaa kaloo iyadana aan la goyn karin nafta mucaahadka iyo nafta musta'manka iyo nafta dimiga saddexdaa nafood oo gaalada ka midana iyagana xaqdarre laguma jari karo oo nafahoodu iyagana waa macsuuma weeye oo mucaahadku waxa weeye waa gaalka ka tirsan dowlad ama waddan dadka muslimiinta ahi heshiis ay la galeen ah inaan tusaale ahaan muddadaa la islaynin ama aan muddadaa la diririn qofka qof caynkaasa ogaan isaga dilana ciidka daran ee axaadiidta ku soo arooray waynu garan karaynaa musta'mankuna waxa weeye waa qof gaalada ka mid ah oo tusaale ahaan dowladdiisa aan heshiis lagula jirin hase ahaatee qof muslimiinta ka mid uu siiyey ammaan uu siiyey uhi kuma dilayno kaalay kuma dilayno waddankayaga ama afraadi ha sa waxa weeye dad jamaaca kooxi ha siiso ama hal qof ha siiyo ama dowladi ha siiso ama shicibku ha siiyo mustaaman baa la idhaha waay qaybta saddexaadna waa dimio waa gaaladan dee maaragtay wadamada waa gaaladan jizyada laga qaadayo gibirka weeye dee waagii horea markaa laga qaadi jiray markaa lala dagaalami maayo mar hadday jisyada ogolaadeen lama dagaalamayo waana la ilaalinaya iyaga qudhooda dee dowladda muslimiinta ah ka qaadaysa jisyada ka qaadaysa si guud bay u ilaalinaysaa cadow kale hadday doonaan soo damaaciyaan dee way ka ilaalinaysaa markaa si guud baa loola soconaya waa dadka noocaasa wa qatlu nafsi naftii in la dilaa iyaduna markaa saddexa allatii taasoo xarama allaahu ilaahay uu xarimay hee ay qatlaha weeye dilkeeda uu xarimay ilaa bilxaqi xaq in lagu dilo mooyaane wa aklu ribaa ribada in la cunaa ka mid a wa aklu maalilyatiimi maalka agoonka in la cunaa ka mid a watawalli in la dhabar jeediyo la carara ka mida yowma zaxfi maalinka gaalada la kulmee dagaalka maalinka dagaalka ee gaaladii la kulmo waxyaabaa dee adilada kusoo aroore laga soo reebo maahaan waqadfu lmuxsanaati iyo in la qadfo almuxsanaati dumarka dhowrsoon ee almuminaati muminaadka ah ee alghaafilaati moog markaa waxyaabahan laga aan doociyo dareenba ka hayn waxyaabahan la sheegayo zinadan iyo waxaan lagu ganayo muttafaqun calayhi qaala wuxuu ihi almuubiqaat almuhlikaat weeye waa waxyaabaha wax halaaga marka arrimahani waa arrimo markaa aada iyo aada u waaweyn oo aada u halis badan shirkiga iyo sixirkuna dee waaba gaalnimo iyagu kuwan ka dambeeyana waxa weeye qofku haddaan u xalaashan gaalnimo ma aha laakiin waa dembiye aada iyo aada u waaweyn oo kabaa'ira weeye waa kabaa'ir kabaa'irku laakiin dee intan oo keliya maaha oo kabaa'ir fara badan oo kale ayaa jira weeye baabu taqliidi taxriimi riba wuxuu baab u yahay adkeynta la adkeeyey taxriimi ribaa xarimista ribada la xarimay ribadu markaa waa muxaram xarimista la xarimayna aada iyo aad baa loo adkeeyey qaala allahu tacaala alla wuxuu ihi aladiina kuwa yaakuluuna cunaaya arribaa ribada cunaya laa yaquumuuna kici maayaan macnii xabaalahooda ka soo kici maayaan ilaa kamaa yaquumu siduu u kaca mooyaane aladii midka yatakhabatuhu uu ridridaayo ashaydaanu shaydaanku macnihii shaydaanku derderay aladii midka yatakhabatuhu uu ridridaayo ashaydaanu shaydaanku min almasi derderisuu derderay daraaddeed daalika kaasi wuxuu ku dhacay biannahum inay yihiin daraaddeed qaaluu kuwa yidhi inama albaycu in kaleba maaha iibku midlu ribaa ribadoo kale weeye aa sidaasay ku andacoodeen waayahay ooma annagaa xoog kaga qaadnay iyo waxyaaba noocaas oo kale ah alla wuxuu ihi wa axalla allah isku midna ma aho shaqo iskuma laha wa axalla allaahu ilaahay wuxuu xalaaleeyey albayca bayca ilaahay wuu xalaaleeyey xarama ribaa ribadana wuu xarimay marka mar haddii kaana ilaahay xalaaleeyey kanna ilaahay uu xarimay isku mid ma noqon karaan shaqana iskuma laha weeye kana masaalix fara badan iyo wanaagyo badan baa ku jirta waa bayca ah ribadiina mafaasid badan iyo dhibaatooyin badan baa ku jira faman jaa'ahu qofka u yimaado mawcidatun wacdi min rabbihi xagga rabbigii ka ahaadayoo fantaha ka hadha ribadii oo halkaa maaragtay kaga hadha falahu wuxuu leeyahy maa salafa wixii hore ayaa u sugan oo jaahiliyadii iyo waqtiyadii hore ribadii uu maaragtay isticmaalayey soo xisaabiyo iska soo celi waxba la odhan maayo wa amruhu arrinkiisuna ila llahi ilaahay buu banyaala waman caada qofka u noqda fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari weeye iyadoo ilaahay qur-aanka ku soo dejiye oo xarimay oo uu caddeeyey qof cidda dib ugu noqota ribadii ee sii wadataa fa ulaa'ika asxaabu nnaar hum fiiha khaaliduun hum iyagu fiiha naartaa dhexdeeda khaaliduuna ku odhay yamxaqu llahu ilaahay wuu tirtiraa arribaa ribada wuu tirtiraa ribadu waa bilaa barako waa wax maaragtay waxa weeye aan khayr iyo ijaabo lahayn wayurbi sadaqaat sadaqaadkana ilaahay jala wacalaa wuu ziyaadiyaa wuu kobciyaa ilaa qowlihi tacaala laga gaadha ya ayuha aladiina aamanuu duulka iimaanka lahow itaquu llaha ilaahay ka cabsado wadaruu ka taga ma baqiya wixii ka hadhay min aribaa ribada wixii ka hadhay iskaga taga waay oo wixii maaragtay dadka amaahin jirteene wixii zaa'idka ahaa xoolihiina zaa'idka ahaa ribadii aad dul saaran jirteen iskaga taga wey oo raasulmaalkii un kala soo noqda wixii aad lahaydeen aayaadkani ikhwaani waa suuradda la idhaha suurat lbaqara akhirkeeda aayaadkii ku soo arooray ilaahayna jala wacalaa wuxuu aada ugu bayaamiyey ribada iyo dhibaatooyinka ay leedahay aayaadka haddii marka loo fiirsado waxaad arkaysaa siyaabo fara badan oo ribadu ay u xun tahay oo dhib ay waxa weeye u leedahay markaa qofka muslimkaa waxa saaran koow horta ribada inuu barto haddaanu qofku ribadii garanahayn dee iskama ilaalin karo waxaanad garanayn iskama ilaalin kartid ribadu siyaabay u timaadaa caanahoo la yaqaano oo kutubta fiqiga aynu ku aragnay marka suurooyin bay leedahay suurooyinka ribada qofku inuu barto weeye markuu bartana inuu iska ilaaliyo aada iyo aada uga fogaado weeye waayo dhibteedu way badantay waxaa la yidhi nin baa wuxuu arkay nin sirkhaansan oo maaragtay samada u boodboodaya oo cirka inuu soo qabta iyo wax lamida isku dayay kolkaasuu aada iyo aada intuu la yaabu saa u eegay ayuu yidhi baa la yidhi waxa weeye adigu wuu dhaartay haddii qof haddii qofka calooshiisa kaa wax ka xumi uu galo yacanii khamrigaasi waxa weeye xilahay furan baan filayaa inuu yidhi oo xilihiisa uu ku dhaartay markaasaa dabadeetana wuxuu yimi baa la yidhaha alimaamu maalik raximah ullah wuxuu ku yihi sidaasaan idhe oo saasaan ku dhaartee bal ka waran ya imaamu maalik wuxuu yihi igu soo noqo bal qur-aankaan eegaya waan dee masalada aan eege uu ku soo noqday baa la yidhi wuxuu yihi baa la yidhi islaantaadii way furan tahay waayo qur-aanka waan eegay oo bahasha ribada la ydhaa waxa weeye wuxuu qof calooshiisa geliyo ka xun ma arag markaa khamrigii aada sheegayseed lahayd wax ka xume haddii uu qofka calooshiisa galo waxa ka xun bahasha ribada la idhaahdo weeye inuu qofku cuno adilada ku soo aroortayna waa la yaqaana wa ama alaxaadiiu fi saxiixi wa ama alaxaadiiu axaadiista miya axaadiistaasoo fi saxiixi saxiixa ku taallaa fa hiya mashhuuratu mid oo lacaan bixiyo wey wa minhaa waxaa ka mid ah xadiidu abi hurayrata asaabiqu fi lbaabi qablahu axadiidkaa hore sabcalmuubiqaadka sheegaya oo waxyaabaha markaa waxalaaga ayay ka mid tahay ribadu waay wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala lacana rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu nacdalay sala allahu calayhi wasalam aakila riba ribada qofka cuna iyo wa muukilahu ka cunsiiya rawaahu muslim zaada tirmidiyu tirmidi wuxuu ziyaadiyey iyo wa kayruhu kayrkiiba wa shaahidayh iyo labadiisa markhaatiya markhaatiyada ka ah iyo wa kaatibahu ka karaaniga ka ah ee u kala qora intaba rasuulku u nacdalay sala allahu alay wasalam lafdigan dambana ee u tiiriyey markaa tirmidi iyo kayrkii uu tiiriyeyna saxiixa muslimkana wuu ku yaalla oo waa riwaayad saxiixa muslimka ku sugan marka kii cunaaye iyo kii cunsiinaaye ee bixinaaye iyo labadii markhaatiyada ka ahaa iyo kii karaaniga ka ahaa ee u kala qoraayey intaba rasuulku u nacdalay sala allahu calayhi wasalam ya khatartay leedahay ayaad halkaa ka arkaysaa qofka ribada ku mucaamilee ku isticmaalaana waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo markaa xoolo badan baad haysataayo ribadii dee ay waxa weeye isu qurxiso oo xoolo badan inay meheradiisa yaallaan ama khasnadiisa ku jiraan uu u arko laakiin weligeedba ha isbadise eh dhanka kale bilaa baraka ka tah sidaa awgeed baa waxaa in badan dhacda dadka ribada ku shaqaystaa sida meheradoodu ay u buuxaan ee ganacsigoodu u xoorinayo ayuunbaa mar qura la waayaa meel alla meelay ka dhacday marta ma fahamti mar qurunbay albaabada isku garacdaa ee kacdaa si fududunbay isaga kacdaa waayo ilaahay baa hi yamxaqu llahu riba wax ilaahay jala wacalaa uu dagaal kula jiro oo ilaahay baabiinaayo cidna waxa weeye ma kobcin karto baabu taxriimi riyaa wuxuu baabu yahay xarimista la xarimay riyaaga iyo istuska alriyaa waxa weeye qofku camalkiisa wanaagsan inuu muujiyo si dadku ay u arkaan oo ay ugu ammaanaan dadku intay u arkaan wixii la arkaayo ay deeta ugu ammaanaan waay riyaaguna wuxuu meesha ka saaraya ama uu ka horjeedaa ikhlaaska oo camalka wanaagsan waxaa lagu aqbalaa ilaahay jala wacalaa inuu u gaar yahay oo uu ikhlaas dartii qofku ula yimi ilaahay u barax tiran yahay iyo mutaabaca oo inuu sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam waafaqsan yahay iyo sharcigiisa marka riyaagan ikhlaaskiibuu meesha ka saaraya ikhlaaskii ayuu meesha ka saaraya waana waxyaabaha markaa ugu khatarsan ee shaydaanku uu dadka ku waswaasiye uu kaga baabi'iyo acmaashooda iyo khayrkooda uu kaga baabi'iyo marka qofka muslimka ahi baabkan markuu akhristo ee weliba u fiirsado runtii baqo badan baa gelaya baqo aada iyo aada u badan ayaa gelaya weeye oo camalkan aynu samaynayna waa in loo baqo aada iyo aada markaa loogu baqo talahom ikhlaas iyo ilaahay dartii baynu ula nimi mise wax kale ay nagu jiray dee ikhlaasku xaqiiqoobo talow sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ma waafajina mise maynaa waafajin qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi wamaa umiruu lama farin ilaa liyacbudu llaha ilaaha inay caabudaan mooyaane mukhlisiina xaala ay u barax tirayeen lahu alla diina cibaadada xunafaa xaalo ay yihiin kuwa waxa weeye ka soo iilanayo shirkiga iyo diinta gaalada tawxiidka iyo maaragtay diinta saxdaana ku toosay marka xagga horea macnuhu ku xidhnaa maa tafaraqa aladiina uutuu lkitaaba ila min bacdi maa jaathum lbayina wamaa umiruu wal xaal bay kala tegeen maa umiruu weeye aan la farin mukhlisiina lahu diin wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi laa tubطiluuha burinina sadaqaatikum sadaqaadkiina macnii ajarkii aa ka heli lahaydeen bilmani gallad sheegasa iyo waladaa dhibaato ha ku burinina kaladii yunfiqu maalahu ri'aaءa annaas ay ibطaalan burin ha ku burinina burintaasoo kaladii ay ka ibطaali ladii kii burintii oo kalea yunfiqu bixinaaya maalahu maalkiisa ri'aaءa annaasi xaaluu dadka istusaayo waaye markaa sida ka dadka istusaayo ee ilaahay dartiiba aanay ka ahayn uu u buriyo oo kale sadaqaadkiina ha u burinina oo mani iyo adaa ha ugu burinina aayadda inteeda hore waynu soo marray intan dambe wuxuu ka daliishanayaa qofka ilaahay dartii aan waxu sadaqadaysanayna wax kale wuxu sadaqadaysanayaa waa mid burinaya waxa weeye sadaqadiisi ajaryaabaa la ilaahay agtiisa kaga heli maayo lagamana aqbalaayo wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi yuraa-uuna naas dadka istusayaan waa munaafiqiintii walaa yadkuruuna allaha ilaahayna xusi maayaan ilaa qaliilan iyar mooyaane marka waxaa loo yaqaano riyaaga dee acmaashoo dhan galaa waxa weeye qof wax walba uu ku isku tus maaragta ku samaynaya wix ilaahay dartii uu samaynayaaba aanu jirin qofka muslimkaa kama suuroobo waa riyaaga munaafiqa weeyi munaafiqiinta wixii khayr ay muujisanayaan ay riyaa ka tahay xataa salaaday tukanayaan riyaa bay ka tahay iyo shahaadateynka waxa weeyaan marka ay ku dhawaaqayaan carabka baarkiisa iyo riyaa bay ka tahay qofka muslimkaa laakiin waxaa ka suuro geli kara inuu waxyaabaha qaar ama acmaasha qaar uu riyaa ku sameeyo wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul qaala allahu tacaala alla wuxu uhi waa xadiidu lqudsi ana anigu aqna shurakaa'i kuwa waxa weeye wax wada leh ee shurakada ah ka ugu qanisan baan ahay can ishirki waxaa la wada leeyahay baanan qani ka ahay man camila qofka sameeya camalan camal camalkaasoo ashraka fiihi dhexdiisa uu la wadaajiyo maciye aniga macayga kayri kayrkay taragtuhu waan ka tegayaa isaga iyo wa shirkahu shirkigiisaba rawaahu muslim isaga iyo camalkaa uu shirkiga ku sameeyeyba waan ka tegaya ka aqbali maayo markaa xadiidkani wuxuu tilmaamayaa camalka qofku ilaahay dartii aan u samayn uu likayr illaahi u sameeyey ama shurakada uu geliyey ilaahay jala wacalaa inaanu aqbalahayn waayo ilaahay waa hani marka horeba ilaahay camalkan aynu inagu samaynayna uma baahna waxna u tari maayo ma fahante ha yeeshe eh marka camalkii uu khaalis yahay ee ilaahay uu u barax tiran yahay sunnada rasuulkana uu waafaqsan yahay ayaa ilaahay jala wacalaa inaga aqbalaya taasaa calaamadu ayna inaga aqbalo wa canhu ay wa can abi hurayrata qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaquulu xaaluu leeyahay ina awala annaasi dadka kuwa ugu horeeya yuqdaa lagu xukumaayo yowma alqiyaamati maalinka qiyaama calayhi korkiisa yacnii naarta lagu xukumaya rajulun waa nin ninkaasoo ustushhida shahaado qaatay oo shahiiday oo fa utiya bihi waa la keenaya ilaahay baa loo keenaya fa carafahu wuxuu aqoonsiinayaa nicmatahu nicmadiisii waay nicmadiisii ayuu waxa weeyaan maaragtay u sheegayaa iyo nicmooyinku siiyey fa carafahaa wuu aqoonsanaya qaala famaa camilta fiiha waxaa ilaahay ku odhanayaa famaa camilta fiiha maxaad ku samaysay nicmooyinka aan ku siiyey qaala wuxuu odhanayaa qaataltu fiika qaataltu waxaan u dagaalamay fiika dartaa ayaan u dagaalamo gaalada ula jihaaday xataa istushhidtu ilaa aan shahaado qaatoon kuba soo dhintay qaala wuxuu ilaahay odhanayaa kadabta been baad sheegtay walaakinaka ha yeeshe adigu qaatalta waxaad u dagaalantay lian yuqaala si lagu yidhaahdo jari-un waa nin geesi oo dhiiran faqad qiila tiina waa lagu yidhi waa la yidhi uma umira bihi dabadeetana waa la faray in naarta loo jiido fa suxiba waxaa loo jiiday calaa wejhi wejigiisa ayaa loo jiidaya xataa ulqiya fi naari ilaa naarta lagu tuuro iyo wa rajulu nin weeyi ninkaasoo tacallama barta alcilma cilmiga bartay wa callamahu dadkana sii baray wa qara'a alqur'aana qur'aankana akhriyay oo fa utiya bihi waa la keenayaa fa carafahu ilaahay wuxuu garansiinayaa nicamahu nicmooyinkiisii uu ugu nicmeeyey fa carafaha wuu garanayaa qaala wuxuu odhanayaa famaa camilta fiiha maxaad ku samaysay qaala wuxuu odhanayaa tacallamtu ilaahay waxaan barta alcilma cilmiga wacallamtuhu dadkana waan baray wa qara'tu fiika daraadaa baanu akhriyay alqur'aana qur'aanka qaala ilaahay wuxuu odhanayaa kadabta been baad sheegtay walaakinaka ha yeeshe adigu tacallamtan cilma cilmiga ayaad baratay wa callamtahu dadkana waad sii barat waad sii bartay wa qara'ta alqur'aana qur'aankana waad akhriday liyuqaala si loo yidhaahdo huwa qaari waa qur'aan ruug qur'aan yaqaan weeye qaari ah faqad qiila tiina waa la yidhi uma umira bihi dabadeetana waa la farayaa fa suxiba calaa wejhi wejigiisa loo jiidaya xataa ulqiya fi naari ilaa naarta lagu tuuray markaa sidaa aynu arkayno ninkaasi inuu dagaalamuu soo dhintay way jirtaa kana inuu cilmiga bartay dadkana sii baray qur-aanka akhriyay way jirtaa ha yeeshe eh waxa ilaahay jala wacalaa uu ku beeniyuu ku qabsaday waxa weeye waa ikhlaaskii fiika buu mid waliba yidhi daraada taasaa ilaahay ku qabsaday uu yihi daraaday cilmiga umaad maaragtay baran umanaad faafine ammaan baad doonaysay dadku inay ku ammaanaan oo agtooda ahaad qiimo ku yeelato kaa horena ilaahay wuxuu yihi maya eh inay dadku ku ammaanaan baad u dagaalamaysa ilaahay dartii umaad dagaalamahay oo fiirso wa rajulun iyo nin weeye wasaca allahu ilaahay uu u ballaadhiyo calayhi korkiisa maciishada iyo hantida oo actaahu uu ilaahay siiyey min asnaafilmaali xoolaha noocyadooda uu wax ka siiyey ha fa utiya bihi waa la keenayaa fa carafahu ilaahay wuxuu garansiinayaa nicamahu nicmooyinkiisii oo odhanaya nicmooyinka noocaasa ma ku siiyey fa carafaha wuu garanayaa qiranayaa qaala wuxuu rabbi dabadeetana yidhi famaa camilta fiiha maxaad ku samaysay qaala wuxuu odhanayaa addoonku maa taraktu kamaan tegin min sabiilin wado tuxibu aad jeceshaha an yunfaqa fiiha in wax lagu bixiyo ilaa anfaqtu fiiha laka adiga dartaa baan wax ugu bixiye buu odhanaya wado kastoo aad jeceshahay ilaahay in wax lagu bixiyo haday tahay masaajid hadday tahay madaaris hadday tahay waxa weeye hantida danta guud wadooyinka ceelasha biyaha soorista martida waqafkii cilmigii jihaadkii noocyadii kala duwanaa waan maaragtay daraaddaa baan wax ugu bixiyey buu odhanay qaala wuxuu ilaahay odhanaya kadabta been baad sheegtay walaakinaka ha yeeshe adigu facalta waxaad u samaysay sidaa liyuqaala si loo yidhaahdo huwa isagu jawaadun waa nin deeqsiya jawaadun waa nin deeqsiya ooga soo idiin shadi maayo jawaad soo odhan maayo waawga waa in la shido faqad qiila tiina waa lagu yidhi uma umira bihi dabadeetana waa la farayaa fa suxiba calaa wejhi wejigiisaa loo jiidaya uma ulqiya fi naari naartaa lagu tuuraya rawahu muslim qaala wuxuu ihi jariin bifatxi ljiimi wa kasri raa'i wa bilmaddi ay shujaacun xaadiqun waa nin waxa weeyaan maaragtay geesi ahoo oo xariifo markaas oo somajeedso ah si loo yidhaahdo xadiidkani ikhwaani waa xadiidkaasi cadiimka ah weeye sida riwaayadda tirmidigu ay sheegayso uma daraba rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam calaa rukbatihi faqaala ya abaa hurayra ulaa'ika halaathatu awalu khalqi illahi tusacaru bihim annaaru yowma alqiyaama wuxuu rasuulku igu yidhi abuu hurayrow saddexda naarta lagu shidaya ee ugu horeeyaa dadka naarta gelaya marka la eego saddexdaa weeye markaa baqa aada iyo aada u weyn ayuu xadiidkaasi qof kasta oo maqlan gelinaya waxaana soo arooray oo tirmidigu uu warinayaa qudhiisu abi hurayre markii la weydiiyey nin u yimi markaa uu weydiiyey oo la odhan jiray alasbaxi ahaa magaciisa waxaa la odhan jiray shufayan baa la odhan jiray ana shufayan ana shufayan alasbaxiya waa riwaayadda tirmidiga ee garo muslimka nin kale ka warinaya abi hurayra marka ninkaasaa yidhi madiinaan imiyo waxaan arkay nin lagu urursan yayo kolkaasaa laygu yihi waa abi hurayra weeye kolkaasaan usoo dhowaaday ilaa aan fadhiistay hortiisa waay markii dabadeetna dadka ay ka kala tegeen baan idhi xadiid aad rasuulka ka maqashay sala allahu calayhi wasalam oo aada weelaysood xifdiday ee sheeg wuxuu idhi xadiid baan kuu sheegi doonaa rasuulka sala allahu alay wasalam aan ka weeleeyey kana maaragtay bartay dabadeetana kolkaasuu waxa weeye bedelmay abi hurayra radia allahu canhu ardaah wuu isbedelay waxa weeye miir doorsoon oo kale ya kolkaasuu haddana soo miiraabay kolkaasuu yihi waan kuu sheegi doona kolkaasuu haddana isbedelay suu soo miiraabay suu haddana isbedelay in badan buu markii dambe waxa weeye wuu dhacayba markii dambe dam ha uma maala khaaran calaa wejih faasnatuhu calaya awiilan wejiguu dhacayba dam markii dambe ya dabadeetana asaa intaan saa usoo qabtay saa isugu tiiriyey dabadeetana goor dambuu soo miirsado markaasuu xadiidkan sheegay buuhi radia allahu canhu ardaa ufiirsa markaas siday balhada u baqanayeene ya waxa markaa dhacday ninkii ka maqlay xadiidka abi hurayra radia allahu canhu ardaah wuxuu haddana u tegey mar dambe mucaawiya mucaawiya ibn abi sufyaan radia allahu canhu ardaah ayuu u tegey oo kolkaasuu xadiidkan qudhiisa u sheegay u hi abu hurayra xadiidkaa ii sheegay kolkaasaa wuxuu yidhi isaguna markaa in badan buu ooyey in badan ayuu mucaawiyana ooyey oo uu isbedelay oo uu murugooday ilaa ay dadkii dul joogay yidhaahdeen waa ninkani muxuu ahaa ninkan sharkay noola yimi muxuu ahaa sawkan amiirkiiba khatarta galay markaasuu markii dambe yidhi qad fucila bi haaulaa'i haada fa kayfa biman baqiya min annaas waxaa lagu sameeyey waxa weeye raggii caynka ahaa kii jihaadaya dagaalamaya gaalada la dagaalamaya dagaalka ku dhintay kii qur-aanka iyo cilmiga bartee dadka weliba sii barayey kii wax sadaqadaysanaya ee wejiyada khayrkao dhan wax ku bixinayey dadkii balcaynkaa u dadaalay haddii saa lagu sameeyey dadkii kale maxaad u malayn buui dadka hadhay kaadgu calaa kulli xaal markii dambuu yidhi intuu waxa weeye soo miirsaday oo wejigiisa maaragtay masaxay ayaa wuxuu yihi sadaqa allahu warasuuluh man kaana yuriidu alxayaata addunya wa ziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaa'ika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annaar waxabita maa sanacuu fiiha wabaطilu ma kaanuu yacmaluun aayaddaasuu akhriyey markaa waxaa jira dad waxa weeye cibaado badan iyo camal badan sida raggan oo kale la imanaya laakiin maalinka qiyaame ee baahida badan ay jirto waxoodu noqonaya habaan manhuuran uu noqonayo ya muxuu balkaasi faa-iide waa yahay waa taas ciyaadan billaah ilaahay baynu ka magan gelaynaa taasi markaa waxay dadka muslimiinta u tilmaamaysaa ikhlaaska in aada iyo aada loogu dadaalo wa can abi muxamedin wa can muxamed bni zayd bni cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma anna naasan dad baa qaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen ibnu cumar inaa nadkhulu waxaanu u gallaa calaa salaatiinina madaxdayada ayaanu u gallaa fanaquulu lahum waxaanu ku nidhaahnaa bikhilaafi maa natakalamu waxaanu ku hadlaynaa wax ka duwan idaa kharajnaa min cindihim agtooda markaanu ka baxno oo meelaha markaanu joogna inaan la joogno dee waxbaanu ka sheeg sheegnaa markaanu u tagnana hadalkaanu u wanaajina qaala ibnu cumara ibnu cumar wuxuu yihi radia allaahu canhuma yo kunnaa waxaanu ahayn nacudu kuwa ku tiriya haadaa arrinka nifaaqan laba wajiilayntan waxaanu ku tirin jiray nifaaqa nifaaq baanu ku tirin jiray calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam oo waqtigii rasuulka rawaahu lbukhaari waynu xadiidka horena waynigu soo maray waayahay marka waa arrin khatarteeda leh waxaanay tusaysaa marka arrintani dee nifaaq meel nifaaq yaallana dee ikhlaas ma yaalee garo qofka mukhliska ahi waa ka waxa weeyaan marka uu taga runta u sheegayo madaxda u naseexaynayo waxaa iyo waxaa iyo waxaa iska daaya leh وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال وxuu hi قال النبي صلى الله عليه وسلم نبgu wuxuu hi mن سمcka dadka isمqمqشhiiya سمc الله bه ilaahay baa maaragtay fadeexadiyo oo dadkii مqمqشhiiya وmaن yurاaئي qofka dadka istusustana yurاaئي الله bه ilaahay baa maaragtay fadeexadeeyo dadka tusa متفق عaليهi isagaa sheekh macnayn doona labadaba wrawaahu muslimu ayضa muslim baa sidoo kale wariyey min riwaayati bni cabaasi radia allahu canhuma samaca bitashdiidi lmiimi wa macnaahu ashhara camalahu linnaasi riyaaa waa qofka camalkiisa yani waxa weeye caam bixiye ee dabadda soo dhiga dadka maaragtay waxa weeye tusa riyaaan darteed samaca allahu bihina ay fadaxahu ywma alqiyaama ilaahay baa maalinka qiyaamo fadeexadaynay wa macnaa man raaa ay man adhara linnaasi alcamala asaalix waa ka dadka camalkeeda wanaagsan u muujiya yacduma cindahum si agtooda uu u weynaado oy u ammaanaan oo martaba iyo darajo agtooda uga helo ra'aa allaahu bihina waa ay adhara sariiratahu calaa ru'uusi alkhalaa'iq wixii uu qarsanayey baa ilaahay ka muujiyaa dadka waxa weeye madaxyadu dadka korkooda oo maalinka qiyaamaha wixii uu qarsanayay dabadda lasoo dhigaya la fadeexadinayaa markaa xadiidku waciidka qofka muraa'iga ah waciid daran oo loo sheegay buu tilmaamaya ciyaadan billaah dadkan aada istusaysa ama ismaqashiinaysaana ogowo waxba kuu tari maayaan laa yuqadimuuna walaa yu'akhiruun taa waa inuu qofku ogaado kuna hormarin maayaan kuna dibdhigi maayaan hadday xataa ku am-ammaanaan oo waxoogay maaragtay soo fadhiisa ku idhaahdaan oy meelaha kaaga kacaan dee waxay sheegayaan baaba iska yar dheef adduunyo xataa haddii ay ku siiyaan ay kuu quudhaan waa wax dee iska tegaya oo iska zuulaya marka haddii camalladaadii wanaagsanaa ikhlaas darra ay kugu kalifaysay oo dabadeete dheef adduunyo aad ku hesho oo ammaano ama waxyaabaha la mid ka ah berri maalin kale baahida badani jirtae qiyaame ilaahay la hortagana waxaagi waxba yahay noqdo oo aada waxba weydo soo khasaaro aada iyo aada weyn maaha وعn abi هurayرaةa رadي الlه عanهu qala qala rasuul الlahi slى الlه عalyه وasلم man tacalama qofka barta cilma cilma cilmigaasoo mima kii ka mida yubtaqىa bihi lagu dalbo wajhullahi ilaahay wejigiisa caزa wajل waa culumta shareecada laa yatacalamhu isagoon u baranahayn ilaa liyusiiba bihi inuu ku helo mooyaane caraضan dheef min adunyaa adduunyo adduunyo ka mid ah yani mataac iyo waxa weeye dheef adduunyo lam yajid ma helo carfa اljannati carafta jannada ma helo macnii urteeda yowma alqiyaamati maalinka qiyaama inuu gala iska daayo urteedaanu helay yacni wuxuu ujeedaa riixaha rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiidkuna waa saxiix weeye walaxaadiidu fi lbaabi kahiiratun mashhuuratun marka dhowrkaa xadiid buu soo qaatay oo ka warramaya riyaaga iyo xumaanta uu leeyahay waa baab waxa weeye waasic ah rasaa'il u gaarina way jiraano ahlucilmiga qaarkood ay alifeen kitaabu tawxiidkana had iyo jeer waa baab baa maaragtay jira riyaagaasi ku saabsan oo halkaasa aada iyo aada loogu sharaxaa marka meelaha waa in loo noqdo guud ahaana riyaaga waa in aada iyo aada la ysaga ilaaliyo sida bidcada la ysaga ilaalinayo iyo waxaan dee sharciga waafaqsanayn ayay tahay in la ysaga ilaaliyo riyaagana in la ysaga ilaaliyo shaydaankuna markaba qofka qalbigiisa kusoo tuuray khayrka markaad isleedahay u dhaqaaq qof walibana arrintaa ha u fiirsado shaydaanku marka hore wuxuu kaala dagaalamayaa inaad u dhaqaaqdo xagga khayrka shaygaa samayso waxba ha sadaqaynin sidaan ha samayn cilmigan ha baran xalqadan xataa ha tegin buu ka odhanaya iska daa way kaa fogtayey ama waa kaa durugsantaha ama waktigeedaa dheer iyo waxyaaba cankaas iska daa haddii qofku waxa weeye uu diido oo khayrkii uu fuliyo doono inuu fuliyo sidaa kaaga tegi maayo khayrka inuu kaa buriyo haddana aada iyo aada ugu dadaalayo ma garat oo riyaa iyo waxyaabahaasi kale ee waxa weeye cibaadaadka buriya inuu kugu waswaasiyo ayuu aada iyo aada ugu dadaalaya marka ilaahay hayna ilaaliyo eh balada riyaagaasi oo wax qarsoon ah oo ilaahay uuna og yahay ya aada iyo aada markaa ha la isaga ilaaliyo ilaahayna ha laga magan galo oo ilaahay aada iyo aada ha loo baryo inuu qulubteenna hagaajiyo oo riyaaga iyo xanuunada xunxun ee qarsoon inuu ilaahay inaga caf inaga bogsiiyo ilaahay jala wacalaa in badan ha la baryo ilaahay subxaanahu watacaala waxaynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo ikhlaaska iyo mutaabacada ina waafajiyo ilaahay subxaanahu watacaala waxaynu weydiisanaynaa acmaasheenna inuu inaga aqbalo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbi intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online